إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu rabadaan mubaarag dhegaystayaal kusoo dhowaada ah warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaafiic ayaa lagu weeraraya askarta ah dowladda federaalk ah ee ku sugan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe weliga holaeyada islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka warramay deegaanadii ay dhowaan la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare xoogan ayaa ka dhashay dab muddo toddobaad ah ka socda gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya maraykanka ayaa xiray nin soomaali ah oo uu ku eedeeyey inuu taageeray weerar ka dhacay gudaha dalkaas dowladda yeban ayaa sheegtay inay xeebaha dalkeeda ku qabatay in ka badan boqol tahriibayaal ah warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada koowaad ee taxanaha ta'amulaad oo uu jeedinayo asheekh qaalid baadarfi قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran madaafiic ayaa lagu weeraray askarta ah dowladda federaalk ah ee ku sugan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada madaafiicda ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalk ah oo ay kaga sugan yihiin degmada aadan yabaal waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray askarta ah lagu weeraray madaafiicda dhanka gobolka bayna xal rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri oo magaalada baydhabo ka degan yahay mareeyaha garoonka magaalada baydhabo kaas oo lagu magacaabo isxaaq moole madow isla magaalada baydhabo xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qarax la beegsadeen askar baaranaya dad shacab ah kuwaas oo ka tirsan ciidamada nise loogu yeero ee dowladda federaalka ciidamadan dadka ah baaranayay ayaana qaraxa lagu weeraray waxaa ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waaliga holayda islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka warramay deegaanadii ay dhowaan la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali
isagoo habeenkii xalay u warramayay idaacadda al andalusoo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waxa uu ka hadlay oo faahfaahiyey waraysigiisa daarna deegaanadii ay dhowaan gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe ugu horeyn sheekh yuusuf ayaa bayaaniyey waxaa ka socda wilaayada ama gobolka uu mas-uulka ka yahay marka saakay halkan waxaa lagu dilayaa ciidamadii fidnada oo dadka muslimiinta ee degan degaanadan afarta tuulo ka hor joogay ku dhaqanka shareecada islaamka nabadda iyo dhaqashada xoolahooda iyo xorriyadda iyo xiriirka ay la lahaayeen allah subxaanahu wa tacaala muddo laba sano iyo bar ah kuwaasoo dilay dad shacab ah dhacayna maalkoodii kufsadayna gabdhahoodii daroogeeyey dhallinyaradoodii balse akhiiran ilaahay baa ku mahadsan ilaahay wuxuu aqbalay dadkaas ducadoodii saakana waxaa suuro gashay in laga dul qaado alxamdu lilaah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa markaan si faahfaahsan isdultaag ugu sameeyey deegaanadii dib u soo galay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haatan lagu maamulayo shareecada islaamka kuwaasoo laga xoreeyey ciidamada dowladda federaalk oo dhibaatooyin kala duwan ku hay bulshada walaal alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin dhul ballaaran sidaad u sheegtay ayaa dib looga taagay raayada tawxiidka dhulkaasoo taqriiban laba boqol oo kilomitir ah oo ay dib u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa lay ka soo bilaabeen daarunacmo oo ah degmada runugood alkawtar oo degmada aadayabaal ah iyo cali axmed afarta tuulo wararaxley iyo war ciise iyo garasmadoobe dhulkaas oo dhan waa la xoreeyey ilaahay baa ku maasan laba boqol oo kilomitir ayuu taqriiban gaarayaa haddaan wax la jirin marka dhulkaas ayaa lala wareegay isagoo hadalkiisa sii wata marra waxaa laga weydiiyey waaliga shabeellaha dhexe sidaa uga suurta gashay in ciidamada mujaahidiinta la wareegaan maalintii shalay magaalada biyocadde ee gobolka shabeellaha dhexe alxamdu lilaahi sidaa aad sheegtay waa sax shalay oo sabti ahayd bisha ramadaanna ay kow ahayd ee barakaysan ayaa ciidanka mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen ciidankii riddada ee ku sugnayd degmada biyacadde dagaal afar iyo labaatan saac socday oo soo gaaray saaka oo axad ah ayaan dib ugula wareegnay ilaahay fadligii degmadan biyacadde waxay fura u tahay afarta tuulo waa meesha ay cadowgu alaaba oo soo maro markuu ku duulaayo marka waa meel istiraatiiji ah dadka muslimiintana waxaa laga helay taageero iyo soo dhoweyn aada u fiican falilaahi alxamd
ugu dambeyntii sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada ayaa ka warramay waxay yihiin ciidamada laga saaray deegaanadaan horey usoo sheegnay walaal ciidankaasu waxay isugu jiraan ciidanka murtadiinta la yidhaahda oo ah dad soomaaliyeed oo dalkooda iyo diintooda khiyaamay lana saftay saliibiyiinta soo duulay iyo saliibiyiin fulaya ah oo cerka diyaarada watay oo cerka ka dagaalamayey marka waxay isugu jireen labadaas ciidan insha allahu tabaaraka wa tacaala dhammaantoodna ilaahay baa jebiyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ee dhacda koonfurta soomaaliya waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay weeraro waaweyn oo ay qaadayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanteeda dib ugu soo laabteen deegaano fara badan oo dhaca gobolka kuwaasoo haatan lagu maamulayo shareecada islaamka khasaare xoogan ayaa ka dhashay dab muddo toddobaad ah ka socda gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya maalmihii lasoo dhaafay dab xoogan oo aan la ogeyn waxa uu ka dhashay ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay dad beeraley ah oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya qaar ka mid ah dadka ku dhaqan mandaqada uu dabka ka socdo ayaa sheegay in aysan garanaynin waxa uu ku dhashay dabkani iyaga oo ka warbixiyey khasaaraha uu geystay meeshaan jooga waxaa laydhahaa duudweyne wuxuu ka mid yahay degmada dilac annagu ma garananno waxna gubaya mana arkano waxaan se arkanaa iyadoo dabku uu ololayo hoostana laga soo suray sidii batroolkoo kale wuxuuna aad elbidhiqsi ku mara aad ku arkayso inuu boodayo sidii batroolkoo kale halkan haddaad ag joogto ood laba tallaabo u jirto meeshu way bisishahay maacuun waxay reeruu lahaayeen iyo waxay huwanayeen iyo waxay gelayeenba dhammaan way naga wada gubteen ka u dambeeya shalay buu gubtay kuwa kale way ka horreeyeen oo muddo ayaanay sii marayaan haruuro yaryaroo noo baxay qaladun baanu iska dhiganoo halkaan bay ku gubteen dabkaa bilaabmaya meelu ka bilaabmaya cidma arkayso isagoo bul yiriuma dhunkaa la arkaya hooyadaa gubtay wixii aan gelanay wixii aan cunanay wixii aan xidhananay weelkii xitaa wax ku cunanay wad ku basay aqalkaa wax gubay cidima kama sheekayn karto ilaahay mooye aadama ka warrama ma jiro marka waxalla wixiiaan dee noo yaalay hoybaa hoyga wax walba lagu hoystaa hoywaa hooyo wixii aan ku hoysan wixii noo yaalay ee aqalada noo yaalay way baseen hantidii dee kayd wixii ama dadka dee xoolaha ama kayd noo ahaa ee caleemaha ama sagarooyinka noo ahaa wixii way israaceen tiro ku dhow labaatan aqal oo ka mid ah guryaha ay ku noolaayeen dadka beeralayda ah ayuu dabku basbeeliyey isaga oo sidoo kale baabi'iyey dhulbeereedyo ku yaala deegaanadaas maraykanka ayaa xiriinin soomaali ah oo uu ku eedeeyey inuu taageeray weerar ka dhacay gudaha dalkaas islamarkaana uu doonaya kubiiritaanka jamaacaadka jihaadiga ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar dalka maraykanka waxaa lagu xiray nin soomaali ah kaasooy xukuumadda washington ku eedeysay inuu taageero u muujiyey weerar gaarijiirsiin ah oo dhowaan ka dhacay gudaha maraykanka dacwad oogayaasha maraykanka ayaa waxa ay sidoo kale ninkan soomaaliga ah ku eedeeyeen inuu ku biiri rabay jamaacaadka jihaadiga ah ee ka jira caalamka cabdisataar axmed xasan oo ah labiiyo labaatan jir soomaali ah ayaa kasoo muuqday maxkamad ku taalla dalka maraykanka waxaana taageerada uu u muujiyey weerarka gaarijirsiinta ah ee lagu eedeeyey kaasoo lagu dilay afar iyo toban ruux dowladda maraykanka ayaa amar ku bixisay in cabdisataar xabsiga lagu hayo iyadoo aan damaanad loo ogolaanin inta la qabanayo dhageysiga xukunka xabsiga oo la qorsheeyey shanta bishan maarso bishii diseembar ee lasoo dhaafay ayaa ninkan soomaaliga ah lagu eedeeyey inuu laba jeer isku dayay safar uu ku aadayo gobolka minnesota ee dalka maraykanka halkaasna uu uga sii gudbayo kubiiritaanka jamaacaadka jihaadiga ah cabdisataar ayaa iska beryeelay eedda ay u soo jeedisay dowladda maraykanka waxaana uu tilmaamay inuu u socday qoyskiisa balse waxa ay dacwad oogayaasha maraykanku sheegeen inuusan lahayn wax qoys ah dalka maraykanka waxaa marar badan sidan oo kale maxkamad loogu soo taagay dad soomaali ah iyo kuwo kaleba kuwaasoo uu ku eedeeyey inay ku biiri rabeen jamaacaadka jihaadiga ah ama ay xiriir la leeyihiin waxaana xabsiyada maraykanka ku jira dad badan oo eedeymo noocan ah maraykanku u haysto kuwaasoo qaarkood sannado badan kadib markii lagu waayey eedda loo jeediyey la sii daayey markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad taxanaha ta'amulaad ee suuradaha annuur iyo alxujuraad oo uu jeedinayo asheekh khaalid baddarfi waxaana tarjamada daruustan soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبي عن أمته أما بعد في هذه الدروس سيكون عندنا تأملات في سورتي النور والحجرات وسبب اختيارنا duruustan waxaan isdultaagyo ku samayn doonnaa suuradaha annuur iyo alxujuraad sababtaan u dooranay labadan suuradoodna waxay tahay inay ka mid yihiin suuradaha ay ku badan yihiin towjiihaadka aadaabta iyo tarbiyada iyo sida ugu habboon ee uu qofka muslimka ahi ula falgelaya dhacdooyinka fitnada iyo ibtilaa'aadka sidoo kale labadan suuradood waxa ay ka digayaan ficillo badan oo la sameeyo kuwaasoo aan ku habbooneen qofka mu'minka ah hoosna u dhigaysa dhammaystirnaanta iimaanka qofka amaba ku daraysa safka kuwa khilaafsan shareecada islaamka waxaa sidoo kale labadan suuradood ku jira bishaaraad kala duwan oo ay ka mid tahay in mu'miniinta loogu bishaaraynayo tamkiin iyo amni waxaa duruusta labadan suuradood aan kala soo dhex baxno ku dabaqi doonnaa waaqiceenna bimacnaa waxaan ula jeedaa waxaan xulan doonnaa aayadaha xiriirka la leh waaqiceenna ee ka hadlaya dhacdooyin badan oo aan la noolnahay wakhtigan waxaana ku jira aayadahaasi mashaakilna haysta xalkooda waxaa sidoo kale ku jira tarbiye iyo towjiih alle waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo towjiihaadka ay xambaarsan yihiin suuradahan hadafka aan ka leenahay duruustan waa in qofka mu'minka ah wiigsada arrimaha sarreeya iyo akhlaaqda oo aan ku towjiihinno habdhaqanka fiqiga ah ee uula macaamilayo isbedbeddelka dhacdooyinka iyo mawaaqifta labadan suuradood ee annuur iyo alxujuraad waxaa horey laygu sheegay inay ka mid yihiin suuradaha aadaabta ka hadla suuradda annuur waxaa lagu magacaabaa suuradda ka hadasha aadaabta waaweyn suuradda alxujuraadna waa suuradda ka hadasha aadaabta yaryar suuratu nuur waxay ka bilaabanaysaa hadalka allaah ee ah سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة ببيان وضعها allah subxaanahu wa tacaala waxa uu suuradda ka bilaabay inuu kaga waramo caddaynta xaalkeeda iyo waxa ku dhex jira ee ogeysiis iyo aayado cadcad ah si aan ugu waana qaadanno oo aan aad ugu fakarno suuraddani waa suuradda aadaabta akhlaaqda iyo tarbiyada islaamiga ee haadifka ah waa akhlaaq iyo qiyam ka soo burqanaysa iimaanka qofka rumaysan allaah haddii nuurka iimaanka uu galo qalbiga waxaa qaadaya laabta qalbigana wuu u furmayaa oo waxa uu dareemayaa inshiraax sayid qudub raximahullaah waxa uu yidhi suuradani waxaa ereyga nuur lagu xirayaa daatada allaah allaahu nuuru asamaawaati waalard nuurkana waxaa lagu xusayaa raadadka iyo saamaynta muuqata ee uu ku yeelanayo quluubta iyo arwaaxda oo waxaa laga arkayaa aadaabta iyo akhlaaqda uu qofku samaynayo isagoo ka dhimbil qaadanaya suuraddan waxayna xambaarsan tahay aadaab iyo akhlaaq nafsi ah mid qoyseed iyo kuwo bulsho waxayna iftiiminaysaa nolosha iyo qalbiga waa iftiin gaaraya ruuxda iyo quluubta oo ka imaanaya iftiinka weyn marka suuradda annuur iyo aayaadka ku jira waxay caddaynayaan aadaabta iyo akhlaaqda ay tahay inuu ku tilmaamnaado qofka mu'minka ah duruufaha kala duwan iyo mawaaqiifta kala gedisan amaa suuratulxujuraat waxa uu alle ku bilaabayaa hadalkiisa ah يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ففيها تربية للمؤمن في كيفية التعامل مع مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم waxaa ku jira tarbiyo ku socota qofka mu'minka ah oo baraysa sida uu la tacaamulayo alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam kadib waxay suuraddu soo bandhigaysaa sida ay tahay in qofka mu'minka ah ula macaamilo walaalihiisa muslimiinta marka ay nabadi jirto iyo marka uu dagaal jiro intaba alfayruus abaadi raximahullah wuxuu yidhi maqaasida suuratulxujuraad inteeda badan waa qodobadan soo socda in la dhowro amarka allah subxaanahu wa tacaala in la ilaaliyo xurmada ay mudan yihiin dadka waaweyn iyo kaadsiimo la yeesho lagana fogaado fudfudaydka iyo in loo degdego uhiilinta qofka la dulmiyey in laga dheeraado ku-jeesjeesidda khalqiga oo laga feejignaado tajasuska xanta kufaanidda qabiilka iyo in laga fogaado in alle lagu gallad sheegta daacada haddii uu alle oggolaado aayadahaasi mid mid ayaan ugu tegi doonnaa oo aan u sheegi doonnaa ta'amulaadka aan ku samaynay alle waxaan weydiisanaynaa inuu dadka ku anfaco doctor wasiim fatxullaahi isagoo ka hadlaya suuratulxujuraat wuxuu yidhi qofka u fiirsada waxay xambaarsan tahay suuraddan wuxuu helayaa inay ka hadashay inta badan aadaabta hagaysa habsami socodka bulshada muslimka ah ee ah in loo hoggaansamo awaamiirta diinta weyn taasoo haddii lala yimaado ay bulshadu gaarayso akhlaaq sarraysa ta'amulaadka iyo waxyaabaha aan kala soo dhex baxna labadan suuradood waxaan u sheegi doonnaa si qodobaysan si gaar ah waxyaabaha ku saabsan makaariimta akhlaaqda sida ay dadka ugu kala sarreeyaan fiqiga diinta iyo manaasisha kala duwan ee ay dadku ka joogaan waxaa jirta axaadiis ka sugan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo dadka jeclaysiisay labadaas arrin ee kale ah makaarimul akhlaaq iyo fiqiga diinta abidardaa radiallaahu canhu waxa uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ka wariyey inuu yidhi ma jira shay kaga culays badan miisaanka akhlaaqda wanaagsan bimacnaa waxa ugu badan ee cuslaynaya miisaanka waa akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecad wanaagga qofka mu'minka ah haddii uu dhaqan ka dhigta akhlaaqda wanaagsan miisaankiisu waxa uu maalinta qiyaamaha noqonayaa mawaasiinta midka ugu culus cabdulaahi bni cumar radiallaahu canhu wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ma ahayn mid afxun afxumadana iska doondoona wuxuuna dhihi jiray waxaa idinkugu wanaagsan kuwiina ugu akhlaaqda fiican marka mu'miniinta iyo muslimiinta akhyaarta ah waa dadka leh dabeecadda wanaagsan iyo akhlaaqda suuban cumar binu shaciib wuxuu ka wariyey aabbihiisa aabbihiisana waxa uu ka wariyey awowgiisa inuu maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo leh ma idiin sheegaa kiina aan ugu jeclahay oo majlis ahaan iigu dhow maalinta qiyaamaha dadkii ayaa aamusay laba jeer ama saddex jeer ayuu nebiga ku soo celceliyey hadalkan markaas bay dadkii dhaheen haa noo sheeg rasuulkii allow nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waa kuwa idinkugu akhlaaqda wanaagsan marka dadka kan ugu wanaagsan rasuulkuna jecel yahay oo majlis ahaan u dhow qiyaamaha waa dadka dabeecadda wanaagsan waxaan alla weydiisanaynaa inuu nagu daro dadka akhlaaqda wanaagsan si aan uga mid noqonno dadka uu jecel yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalinka qiyaamahana u dhow abi hureyra radiallaahu canhu wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa la ii soo saaray uun inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo soo saaray inuu dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan sidaas darteed waxaan arkaynaa in qaar ka mid a akhlaaqdii wanaagsaneed ee ay lahaayeen mushrikiinta wakhtigii jaahiliga uu islaamku qiray baaqina ka sii dhigay sida deeqsinimada geesinimada ballan oofinta iyo wixii la mid ah amaa nusuusta ku soo aroortay fahamka diineed waxaa ka mid ah yasiid binul asam wuxuu yidhi waxaan maqlay mucaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhumaa oo leh rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii alla khayr la doono wuxuu fahamsiiyaa diinta koox ka mid a ummaddaydana kama suulayso ilaa qiyaamaha inay xaqa ku dagaalanto iyadoo ka guulaysanaysa ciddii ka hor timaada xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari marka aan u dhuganno xadiidkan iyo waxa uu caddaynayo taasoo ah in xiriir uu ka dhexeeyo fiqiga diinta iyo jihaadka waddada allaah ee ku socda basiiro iyo xaq haddii aan doonayna jihaad ku taagan basiiro oo na gaarsiiye maqaasidda sarrayse ee jihaadka laga leeyahay waa lama huraan inaan fiqi u yeelano diinta amaa dagaalyahanka iyo mujaahidka aan lahayn faham diineed oo ku dagaalamaya fiqila'aan iyo jahli waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mida uu isku beddelo mooryaan isagoo aan isogeen waxaa kaloo dhacday inuu sameeyo arrimaha qaar isagoo u malaynaya inay maslaxad ugu jirto islaamka iyo jihaadka sidaasina aanu xalku ahayn marka su-aashu waxay tahay ma loogu cudurdaarayaa arrinkaas waa maya looguma cudurdaarayo sababtu waxay tahay isaga ayaan laga helin inuu fahmo diinta xadiidka wuxuu sidoo kale caddaynayaa in qofka faqiiha ah uu ka fadli badan yahay kan aan fiqiga diineed lahayn maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii uu alla kheyr la doono wuxuu fahamsiiyaa diinta fiqiga diineed waa deeq uu alla bixiyo oo uu siiyo ciddii uu doono alla waxaan weydiisanaynaa fadligiisa iyo deeqdiisa ibnu cabbaas radiallaahu canhu wuxuu yidhi markii uu fasirayay hadalka allaah ee ah kuunuu rabbaaniyiin wuxuu yidhi rabbaaniyiin waxaa loola jeedaa culimmada fuqahada ah rabbaanina waxaa la yidhaahdaa qofka dadka ku barbaarinaya cilmiga kiisa yar inta aan la gaadhin kan weyn marka alle waxaan weydiisanaynaa inuuna fahamsiiyo diinta nagu arsaaqo akhlaaq wanaagsan oo uu nagu daro addoomihiisa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna qaata isaga ayaa awooda arrinkaas inuuna ajiibana ehel ayuu u yahay
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
تأملات تأملات في سورتي النور
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda yemen ayaa sheegtay in xeebaha dalkaas ay ku qabatay in ka badan boqol tahriibayaal ah maamulka ah dowladda yemen ayaa sheegay inay xeebaha dalkaas ku qabteen tahriibayaal badan oo ka soo jeeda qaaradda afrika kuwaasoo doonayay inay yeman uga sii tallaabaan dhanka dalalka carabta baaritaanno ay sameeyeen laamaha ammaanka ee dalkaas ayaa lagu sheegay in ciidamada ilaalada badda ah ay gacanta ku soo dhigeen dooni ay wateen in ka badan boqol tahriibayaal ah kuwaas oo marayay xeebaha dalkaas doontan ayaa sideedda tiradooda lagu sheegay ilaa boqol lixdan iyo afar qof oo tahriibayaal ah oo dhalasho ahaan ka soo jeeda qaaradda afrika waxaana dadka ka mid ahaa soddon iyo toddoba haween ah dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ee febraayo ayay ahayd markii sidaanoo kale laamaha ammaanka ee waddankaas ay sheegeen in ay gobolka shabuwa ah ee koonfur bari dalkaas ku soo qabteen ilaa toddobaatan qof oo tahriibayaal ah kuwaas oo doonayay inay usii gudbaan dalka sacuudiga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga inta